deegaanada qaraasiya iyo turqada ee hoosedow magaalada kismaayo ayaa waliba muddooyin ka dambe ku dareeray mashaariic shaldun oo niskajarta qodobka goobo lanka keydiya biyo iyo adeegyo kale oo lanku faa'iideeyo bulshada deegaanadaas wasiirka wasaaradda tamarti iyo kheyraadka biyaha jubbaland ooay uga helayayaan mas-uuliyiin kale ayaana kormeerka saaday deegaanadan oo ku dareeray mashaariicda shaldun iyo ujeedkii ohay hadagoyoka mashaariic horeelin hirgeli iyo shiidhagahan oo kale wasiirka wasaaradda tamarti iyo kheyraadka biyaha dowlad goboleedka jubbaland axmed xuseen iyo ku hadli haragoyka mashaariicdan horeylin hirgeli iyo shiidhagahan kala
ilaahay noo suurageliyey inaan saaka kismaayo ka soo baxno nimaanno deegaankan qarsaa turqata inaan nimaanno waxaan marka koowaad mahadda ilaahay ka inaan u mahad celiyo taliyaha deegaanka taliyo gaboobe oo noo suurageliyey inuu amnigana sugo annagana inaan meeshan si nabada ku imaanno insha allahu tacaala si nabadana uga noqon waxaa ila socda laba wasiir wasiir aw yuusuf iyo wasiir faadu marka wartani waxay qayb ka tahay codsiyadii aan hay-adaha u gudbinnay saaxiibadanada beesha caalamka aan u gudbinnay waxaa fangareeyey mashruucani wall bank bangiga adduunkaa fangareeyey bangiga adduunka laba siyaabood uu shaqeeyaa qaybna dowladduu fangareeyaa qaybna hay-aduhu lacagtu u soo maryaa marka mashruucan maaha mashruucii dowladda toos loo fangareynayey dowladdu bartner bay ka tahay laakiin wuxuu lacagta soo mariyey hay-adda food and agricultural organization buu soo mariyey faw ayaa la soo mariyey iyada ayaa procurementigii iyo contractiga iyada ayaa awoodgaraysay wasaaraddanaduna waxay iska lahayd site selectionka inaan horta meeshii meeshan laga qodayaa injineeradii mashruuca bilow ilaa iyo dhammaad ka shaqaynayay certify garaynay ayaan rool ku lahayn marka maanta sharaf weynay noo tahay inaan xariig jarkaas samayno mar labaad iyo mar saddexaadna deegaanka ku soo noqonno waxaa kaloo fursaddan kaga faa'iidaysanayaa mashruucan xarig jarkiisa kadib waxaa jira baahihii waagaa aan qornay oo ilaa iyo afar ka mid ah aan jawaabana helnay fanna u helnay ayna socdaan waxaa jira mashruuc kan la mid ah oo tuuladan tuulada ku xigta laga bilaabi doono wiigka soo socda hadduu ilaaha wadda la yidhaahdo koron uusle ayaa laga bilaabayaa waxaa kaana fangareeyey mashruuca biola fangareynaya ama barwaaqa dadka ay u yaqaaniin ama biyoole asna waa wall banki weeye wartan war la mid ah weeye ama daam ah bacda ayaa ooli doonta marka mid kale ayaa hadda biroole ka socda waxaan ogahay ilaa iyo laba kale oo dayactiraan ogahay oo deegaankan laba sano ilaa saddex sano wixii aan daba soconay baa hadda bilaabmahaya marka insha allahu tacaala taana waa idinkugu bishaaraynayaa dowladdu wayna idin maqannahay inkastoona yarnahay oo dee aanan fan badan iyo dhaqaalo badan aanan soomaaliya oolin laakiin waxaan idiin ballan qaadaynaa ka wakiil noqon kara xukuumadda iyo dowladda inteeda badanba wasaaradahan serviceka ah ee tahay in wixii deegaankan uu u baahan yahay ee baahi sidii aan oga jawaabi karno mar walba intii priority noqdo